beeralaydan ayaa iska ururiyey lacag lagu sheegay calaa hegtar in ay gaarayso lix boqol iyo labaatan kun oo shilin soomaaliya si loo helo waraab joogto ah kanaalkan oo ah kanaalka ugu dheer uguna baaxadda weyn beeraha uu waraabiyo iyagoo kanaalo dhowr ahna ay ka farcamaan waxaana loo yaqaanaa kanaalka barwaaqo maadaama biyihiisu aysan go-in oo uu saaran yahay afka hore ee xiintoyda kasoo leexata xaafada buray oo ka tirsan kasoo leexata waaxda buray oo ka tirsan xaafada kulmis ee degmada jowhar sidoo cumar biyaango oo ka mida beeralayda kanaalka barwaaqo ayaa ka hadlay qaabka ay isku caawiyeen annaga ka beeraaley ahaan ayaan isu aaduudnay kanaalkii waa qodanay min bilaaw ilaa min dhammaad kanaalkii biyow leeyahay haddana beerihii carigidi iyo waraab iyo kawaawe iyo shaqooyinkaasaa ka socdo dalagihii kala duwanaan isu diyaarino haynaa dalagyadaasna waxaa ka mid ah bariiska galleyda kanaalkayna alxamdulilah maasha allah waa dhisan yahay kanaalka barwaaqo wuxuu waraabiyaa ilaa iyo kun iyo saddex boqoloo hegtar ayuu waraabiyaa kilomitirkiisana waa afartan iyo shan kilomitr ka beeraaleeha anagaa lacag iska aruuranay guddiyaan samaysanay oo xisaabiyaan samaysanay xafiisaan samaysanay inaan is aaduudno ota cidna kuuma maqna ceelna kuuma qodna laakiin anagaa isku tashanay oo is aaduudnay kadibna ka aytar ahaan waxaan isa saarnay calaa aytar lix boqol iyo labaatan kun oo shilin soomaaligaan isa saarnay baldoosaan qalqaalinay boqleenaan qalqaalinay kanaalkii waa qodanay haddana waa ku intifaacsanohaynaa sidoo ayaa intaasi ku daray in webiga biyihiisa si fiican ay u socdaan islamarkaana ay beeraha ku beereen inta badan dalagyada bariiska iyadoo soo raacaan qudaarta iyo qaybo kale bariiska waxaan u dooranay beerihii micnaha waa duqay noqdeen bariiska waxaan u dooranay dalaga ugu fudud oo micnaha laga faa'iidi karo waayo oo isleeyahay waa laga faa'iidi karaa inkastoo maanta beeraaleyda aan qaar ka mid aan awoodin yuuray inay helaan aan awoodin kanaalkaas waxaa layihahdaa kanaal barwaaqaa layidhaahaa kanaalkaas hadday xiintooyda xataa biy laga waayo kanaalkaas biy waa bixina hadduu boqodan yahay waxaan qodnay labada kun iyo toban iyo sagaalkii aan qodnay in labaatanka oo dhan waa waa waa ka ceesho haynaa haddana biyaha waa noo socdaan meesha loogu talagalay ilaa koonko ilaa daanyerey ilaa iyo dhaygawaan dhulka biyaha bambamka waayo wuxuuna intaasi raaciyey in aysan jirin hay-ad u qoday kanaalkaasi buray maadaama ay ku teedsan yihiin beeraley aada u badan iyo tuulooyin dhowra oo ku waraabaan kuwaas oo qayb ka ah wax soo saarka dalagyada kala duwan ee laga beerto kanaalka barwaaqo loona iibgeeyo suuqyada magaalada muqdisho jowhar iyo weliba tuulooyinka ku xeeran